asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno kuwaasoo laga yaabo marba inay wax ka hadlaan mar fardo ay dabada kuu qabato mar dameero mar doqomo mar dhadig mar lab mar dhurwaa mar libaax mar dawaco waxyaalaha xubinteennu ayna ka hadlin weli ayna u dhaadhicin ee magaalooyinka jooga waxaa ka mid ah bahashan bisada loo yaqaano ama yaanyuurta weli inagalama hadlin ee xubinteennu inta badan saan filahayo sidoo kaleento digaagta iyo waxyaalahaas weli xubinteennu kama hadlin waana howlahaan is leeyahay dee reer magaalkii bilaa eray bixinta ahaa ayay xoolo u ahaayeen laakiin xubinteennu ey way ka hadashay baalki eyga la dhaho xubinteennu waa ay soo qaadatay meelo fara badanna waa ay ku cabirtay laakiin weli yaanyuurta iyo bisada iyo xubinteennu weli miisaanka mayna saarin ama kafadda mayna saarin howlaha inaga dhiman bay ka mid tahay ee dadka reer magaalka ee dee eray bixinta yaqaanaa waxaan dhihi lahaa haddii aad fahmaysaan ama aad aragteen sheekooyin laga curiyey bisada iyo yaanyuurta iyo digaaga iyo waxyaalahaas dabjoogta iyaga laftoodu ka midka ah reer magaalka guryaha ku haystaan soo gudbiya waa aynu isla sheegno oo maaragtay eray bixinta oo u baahannahay iyo in la sheekeeyo sideedaba barnaamijkanu ma ahan mid hal dhinac ka dhisan markaan ku leeyahay hal dhinac ka dhisan hal qof kuma tiirsano oo hal qof kuma tiirsano oo cabdinaasir kuma tiirsano keliya barnaamijkanu waa barnaamij ummadda soomaaliyeed dhexdeeda yaalla haddii ilahay ku idmahayo xubnaha aan ka sheekaynayno mid baa laga yaabaa inaan bari ka keennay midna galbeed midna koonfur midna waqooyi si aan uga keennay dee mid waxaa laga yaabaa dhegeystaha idaacadda tooska ku jira ee hadlahayey ee barnaamijka nagala qayb qaadanayay inuu soo gudbiyey oo aan isaga ka qornay midna waxaa laga yaabaa mid social media ka hadlayay inaanu ka soo qabanay mid kalena waxaa laga yaabaa inay maskaxdanada ka soo meexatay waxaan waa lasoo aruuriyaa maxaana laga soo aruuriyaa dadka soomaaliyeed dhexdiisa si dadku ay si wadar ah uga wada faa'iidaystaan iyaga laftooduna kuwo maaragtay xifdisan ama la xafiday ama la qoray ama meel yaalla ama la codeeyey oo la heli karo inay noqdaan hawshaasoo dhanna waxaa idiin qabatay idaacadda star f m oo shaqooyinka noocaasa iyadu isu xil saartay ayaan leeyahay marka xubinteennan murtida maanta howlaha farada badan ayay isu keentaa teenan maanta marka maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa waxaa jira waxyaalo fara badan oo bulshadu ay khalad u fahantay waxaa jira nin la yidhaahdo doob doob ayaa afkeenna hooyo ku jira doobku muxuu yahay waa nin da-da shan iyo labaatan ka dhaafay haddii ilaha kuusa ogolya ilaa afartan jir u dhexeeya shan iyo tobankaa sano ninku hadduu galo waa iska doob doob ayaa la dhahaa ama soddon jir iyo afartan jirba ka soo qaad halkaa jiil ka dhig toban sanaba ka dhig tobankaa sano ninku hadduu sidaa yahay waa doob uuna guur la-aan yahay guur la-aan uu yahay haddee kan magaalada jooga ma aha ogow kan magaalada jooga doob lama dhihi karo sababto uu maarata uu darmanhaya ama maarata baljiir fara badan baa lagayaa inuu helo waa nin caadi oo dhaqan waxaan ka hadlayno oo doob ah ayaa weeye waxaa jirta gabarh ka soo horjeedo oo loo yaqaano guumays guumays ayaa gabadhaa la dhahaa soomaalida waxyaalihii ay khaladka ka fahantay ayay ka mid ahayd khaladka waxyaalihii ay ka fahantay xubinteena murtada maanta marka waxay leedahay waxaa la yidhi guumays ninkii geed ka furaa gabadhiisuu ku xidhay guumays ninkii geed ka fura gabadhiisuu ku xidhay xubintan marka aan isdul taagno iyo khaladaadka laga fahmay waxa weeye xubintan dadkii yidhi sida ay u dhaheen iyo sida loo fahmay waa kala labo guumaysnimada waxaa keenta laba qodob laba qodob mid waa calaf oo calafka dee cidna meeshiisii meel ka sokaysa ugama dhici karto mana gaari karto calafka inagu geli mayno waa qadarta eeba midda labaad waa dabeecad dabeecaddu maxay tahay dabeecaddu waxay tahay qodobkan hadda laga hadlay foolxumo lagama hadlin cayna lagama hadlin waa dabeecad waxa laynoo qariyey ee guumaystan geedka ku xidhan horta qofka maxaa geedka ku xidhan qofka waxaa geedka ku xidhi kara dabeecaddaada heer kaa saarta kuguna dartaa layidhi waa dabeecadii waxyaalaha khaladka laga fahmay ka mid tahay maaha foolxumo iyo ceeb kaloo qofkanuu leeyahay in lagu dhaliilay dabeecad baa lagu dhaliilay ninka doobkaa laftiisa maaragtay dabeecaddan gabadhu ay leedahay ayuu la qabaa maxaa keenay isagiiyo waxaa isfahmi waayey ama isfahan darro ay ka dhaxaysaa jinsiga ka soo horjeeda ee dhadiga ama labka taas labada waxaa la dhihi kara calafka isagoo gooni waaye calafka kama hadlayno laakiin inta badan fahanka ayay u badan tahay fahankana maxaa keenaya fahanka waxaa keenaya qofkan dabeicaddiisu inay tahay mid dadka aad iyo aad ugu adag dadkii markaa mahmaahdan yidhi ama soo saaray waxay uga jeedeen xagga dabeecadda haddii aad qof dabeecad xun geed ka soo furto dabeecad xumadii unbay gabdhahaagii heerkaagi ku beeri bay ka wadeen laakiin kamay wadin qof fool xun ama qof ceeb kale leh dadka qaarkood siyaalaha noocaasa ayay u fahmaan mahmaahda maanta eaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidankii iibe waxaa la yidhi gobanimo waa u dhalasho